sakariya cutubka saddexaad oo wuxu uu tusay yeshuuca oo ah wadaadka sare oo hor taagan malaggii rabbiga iyo shayddaan oo taagan gacantiisa midig si uu u ashtakeeyo markaas rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi shayddaanow rabbigu ha ku canaanto rabbiga yeruusalaam doortay ha ku canaanto sowkanu ma aha qori dab laga dhiftay haddaba yeshuuca dhar wasaqaysan buu qabay oo wuxuu istaagay malagga hortiisii isagu wuu jawaabay oo la hadlay kuwii isaga hor taagnaa oo wuxuu ku yidhi dharka wasaqaysan isagaa ka fura kolkaasuu isagiina ku yidhi bal eeg xumaantaadii waan kaa qaaday oo waxaan kuu xidhi doonaa dhar aad u wanaagsan oo anna markaasaan idhi duub daahirsan madaxa ha loo saaro markaasaa duub daahirsan madaxa loo saaray oo dhar baa loo xidhay oo malaggii rabbiga ayaa ag istaagay markaasaa malaggii rabbigu u caddeeyey yeshuuca oo wuxuu ku yidhi rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay haddaad jidadkayga ku socotid oo aad amarkayga xajisid markaas waxaad xukumi doontaa gurigayga oo weliba waxaad dhowri doontaa barxadahayga oo anna kuwa halkan taagan dhexdooda ayaan kaa siin doonaa meel aad soo geshid haddaba yeshuuca oo wadaadka sare ahow maqal adiga iyo saaxiibbadaada ku hor fadhiya maxaa yeelay iyagu waa niman calaamad ah waayo bal eeg anigu waxaan bixin doonaa addoonkayga biqilka ah waayo bal eeg dhagaxa aan yeshuuca hortiisa dhigay isku dhagax ayaa waxaa ku yaal toddoba indhood rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay bal eeg anigu waan hardhi doonaa hadharkiisa oo dalkaas xumaantiisana maalin qudh baan ku qaadi doonaa oo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay wakhtigaas ninkiin kastaba wuxuu deriskiisa ugu yeedhi doonaa canabka iyo berdaha hoostooda